wixii oo dawladii dawlada dhulka dawladda lama bixin karo madaxweynaha koonfur galbeeda sheegay markii annaga nala magacaabayay marka waxaan aan maqalnay in dad oo documentiya been abuura dhulalka ku baxaayo oo dadka mataqaanaa goofleyda xataa documenti siihaayo iyo dadka waxaan maqalnay oo kale dad bixinaayo dhulkii dawladda oo soo saxiixiyahoo isticmaalayo marka waxaan u sheegaynay dadweynaha in mataqaanaa ay ka waantoobaan saxiixyadii hore nimankaas dadkii hore mataqaanaa waa dhaceen in lala soo xiriiriyo maamulka cusub qof alla qoftii documenti rabto oo dhul iyada ay leedaha loo sharciyayo dhul aynaan qof lahayn looma uma sharcii karna anaga waa madaxweynaha naga joojiyey in aan dhul dawladda hoose ay bixiso oo dawladda hoose ay lahayd ilaa muddo lix bilood ah
marka taas macnaheedu ma waxa weeyaan maamulka idinka idinka horreeyey wixii documentiye uu saxiixay ama uu bixiyey ee dhul la xiriiray waxba kama jiraan
oo oo dhul dawlaada waayo hal xaba kama jiraan
haddaanu maamulku waxba bixi karin oo uusan saxiixiisa shaqayn karin siduu maamulku ahaa marka
maya waa ahay maamul laakiin dhul oo waxaa jira dawladdu ay lahayd amba amba wasaarado ay lahaayeen wasaarado oo ay lahaayeen marka dhulka wasaaradu ay leedahay waad dareemi kartaa madaxweyne inuu soo saxiixaa waayo haddii la baxaayo laskama bixi karo sharciyan madaxweynuhu waa kee ma kan gobolka mise kan dalka
madaxweynaha xilligii hore federaalka u ahay hadda laakiin maamul dawlad goboleeda jira madaxweynaha dawlada goboleedka koonfur galbeed aa laga rabaa in dhul haddii la baxaayo ou saxiixo asiga dhulkaas dawladdu ay leedahay ma dhulka dawladda hoosea mise waa dhulka dawladda dhexe
dawladda hoose dhulkay leedahay iyo dawladda dhexeda iyo wasaaradaha ay leeyihiin wasaaradaha ay leeyihiin wasaaradda maaliyadeed oo kale wasaaradda beeraha oo kale wasaaradahaas oo kale dhulka ay leeyihiin
dhulka dawladaha hoose waynu garanay laakiin dhul dawladda dhexe ay leedahay sidee madaxweyne gobol uu u bixin karaa
wallahi waxaas taas waxaan ka wareysan waxaad ka wareysan doontiin madaxweynaha iyo laakiin dawladda dhexe dhulkay ay leedahay waxaa wakiil uga e madaxweynaha koonfur galbeed a wakiil u ee saddexda gobol dadkan hadda sabarlogyada heesta ee dokumentiyada u haysta dhulalkooda ee dad maamul sheeganaya ay siiyeen ma dadkaa ciqaabta maraya mise maamulkii waxaan bixiyey ee aad leedihiin wixiis waxba kama jiraan ciqaabta maraya hadda waxaaba noola sheegaba annaga aan aragnay oo documentiya noola keenay ay ku saxiixan yihiin sad afar qofood oo akra ah guddoomiyaha degmada iyo xogayaha dawladda hoose agaasimaha waaxda dhulbixinta iyo guddoomiyaha guddiga khilaafaadka dhulka marka mana saxiixi karaan meelu saxiixin ka leeyahay male guddoomiyaha guddiga khilaafaadka dhulka saxiix ma leh maamulka weli waa uu ku dambeeyaa gobolka oo maamulka gobolka shabeellada hoose oo aan la bedelin ayaa meesha taagan marka isaguma wuxuu leeyahay maamulka iyo hoos imaanaya w wixii u saxiixay waxba kama jiraan
maamulki maamulka siisiba waxaa wax saxiixi karo dawladda hoose degmada maana maamulka gobolka ma dhul oo wixi kari maba jiraba
waa gartay maamul gobol dhul bixi ma kari dhulka waxaa bixi karo dawladda hoose ee degmada xogayaha dawladda hoose iyo guddoomiyaha degmada ahna dul magaalada hadda dadkan documentiyada haysta ee dad maamul sheeganaya oo dawladda dhexena ay ogeed tan gobolkana uu ogaa ay siiyeen ma waxaa laleeyahay dib u noqda
waa la kala sooca dadku waa kala nuuc si mataqaanaa dhulka la bixiyay ku xiranta
adiga waxaan ku weydiinaya hidda hadda idinka idina idina meesha dhaxal idima siin waad ka tegi kartaan berri midka idinka dambeeya islaama wuxuu dhihi doonaa kii naga horreeyey waxba waxba kama jiraan wixii u saxiixay iyo wuxuu bixiyey may annagu inaan isfaana rabnaa wax kuma dhihin wax kama jiraan waxaan ku yidhi dhulka la fiiri doonaa dhulka la baxshay dhulka kale wasaaradda mataqaanaa beeraha dhulay lahayd oo kale amba wasaaradda arrimaha gudaha dhulay lahayd ma ma bixi karo maamul degmada mataqaanaa geeraa ma bixi karo oo dhul wasaaradeed waayo kaas oo kale waad dareemi kartaa laakiin dawladda hoose dhulkay laheeday waa bixi kariyaa ilaa iyo ay shawdaha laga soo baxo oo saddexda agaasimaha waaxda dhulbixinta iyo xogayaha dawladda hoose duqa magaalada inay saxiixaan waayo laakiin hadduu saxiix afaraad jiro waxa waaye wax shaqe ma shaqeeyo taas waa waa faylad waayo dhulalka ay dadka rayidkaa degan yihin leeyihiin ka warran dadka shacabka caadiga dhulalka ay leeyihiin ka warran dhulkaas waa la sharciyaa
sharciyadii maamulka uu bixiyo ma shaqeynayaan
haddii saddexdaas saxiixa waxa ay ku yaliin ma shaqeynayaan laakiin sharci darray naqe dadku agaasima agaasimaha waaxda dhulbixinta amba xogayaha dawladda hoose iyo guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada inay saxiixaan waayo saddexdaas saxiix inuu ku yaal waayo marka arrintan ma digreeta ayay kusoo baxday inaan documentiyadaas aysan shaqayn doonin
documentiyadii afarta saxii ku jira
dokumentiyada hore loo bixiyey ee ama dhul doola ha ahaato ama dhul shacab oo kale ha ahaato inayan inaanan aqoonsan doonin ma go-aan guud oo la gaaraba mise waa go-aan dad gaara ay sameeyeen
annaga ma ka hadlayno wixii hore loo bixiyey haddii wax sharciga yihiin waa sax waa sharci oo maamulka hore uu bixiyey hadday sharci yihiin oo saddexdaas saxiix saaran tahay sharci waayo hadday tahay dhul hadii haddii tahay dhul dawladeed oo wasaarada ay ay leeyihiin haddaynan ahayn sharci ma fahamtay
waa garta waxaan marka ka hadlayna waxaa waaye wixii sharci darrana kala waayo macnaha waxaan ka hadlayna ma aan ma dhow annaga maamulka hore ma bixin kara dhul bixina annaga
dadka sidee idii arkaa marka n waata dokumentiyadan la diidan yahay
ya dadka markii arrinkan aad u sheegteen way idinku soo noqdeen sidee idiin arkeen cabashadooda ma badan tahay ma ku qanceen warkiina Anna- dad dokumentiyadii waxaa weeye ugu sheegnay afar saxiixa saaran mana laha aqaanay Ee, guddoomiyaha guddiga khilaafaadka dhulka saxiixa dhulka uu kuleeyahay ma jirto saas daraadeed ee, waxaa waaye documentigan felsa waynaan
waa gartay aad baad u mahadsan tahay n xog haye waa kuu mahad celinayaa adoo raalli iga ah si aana u qaldin n waxaa tahay soo maahan xogayaha n maamulka degmada bal- eh, degmada afgooye xogayaha dawladda hoose ee degmada afrika ahaa ha magacaago saddexadna
cumar maxamed muuse cumar fari cumar maxam cumar maxamed muuse cumar fari cumar ferey aad baad u mahadsan tahay cumar insha allah hadda kadib saaxiibaynu noqon doonaa waa mahadsan tahay aad aad uad umahadsan tahay bu aad uad umahadsan tahay Ayo.